halkan ugu dambeeyeyba waxaa somalilan ka taagnaa ismaandhaaf siyaasi ah oo kala irdheeyey saaxiibo dhinaca siyaasadda ah halka khilaafaadkaasi isu keenay saaxiibo kale oo hore siyaasadda ugu kala tegay kasakow kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasiga ah iyo danaha iska soo horjeeda ee muxaafidka iyo mucaaradka qodobka ugu weyn ee la isku mari la'aa ayaa ah qabashada dood qaran oo qoloba dhinac ka istaagaysay v o a waxay isku dayday inay dood u qabato dhinacyadaas iska soo horjeeday hase ahaatee daqiiqada ka hor xilligii qorshuhu ahaa qabashada doodaas ayaa saddexda xisbi qaran ayay saddexda xisbi qaran ee somalilan ay heshiis ay ku midaynayaan aragtiyahooda gaadheen walow ay howlo badan oo dooda ka taagan yihiin ay weli hadheen haddaba doodan qaran ee xisbiyadu ku heshiiyeen ayaa arrimaha muhiimadda gaarka ah siinaya ay ka mid yihiin iyada oo qodobada lagaga hadlayo ay yihiin qaar taabanaya mustaqbalka somalilan sida doorashooyinka kala duwan in dib loo eego dastuurka somalilan iyo weliba in la derso siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan ku doonayso ictiraafka sannadii labada kun iyo lixda ayay ahayd markii ugu horreysay ee aqoon-yahano iyo siyaasiyiin kala duwan ay isugu yimaadeen magaalada hargeysa si ay u falanqeeyaan xaaladaha siyaasadeed ee somalilan taas oo badankoodu ay saluug ka muujinayeen hogaamiyayaashii xisbiyada mucaaradka ee somalilan ee xilligaas oo kala ahaa mudane faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid iyo axmed maxamed siilaanyo oo xilligaas ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye hase ahaatee iminka ah madaxweynaha somalilan ayaa aqoon-isweydaarsigaasi qayb weyn war waxaa soo marxalad ahoo dalku marayo intaasoo dhibaatooyinoo dhinac walba la jira oo intaasoo nagsada inagu yimi jira oo intaasoo qartana inagu xerxerin jira waxay ahayd ummad badan waxaynu ku wara socon jirnay waratashi waxaa maslaxaddeena ku jirtaa aqoon isweydaarsi waxaa maslaxaddeena ku jirtaa inaynu wax iska weydiinno maxaa danta ummadda ku jirta ilaah baad ugu daashee maamulka maanta halkaa dhisan waxaa dunida madaqada ka dhacaya maalin qura tiri buu baxaa waa la yimaadaa wax walba waa soo guulaysana mooyaane eray labaadoo raaca guushiina maba aragno dibba ma aragno erayga afkiisa ka soo baxa ugu dambeeya waxaanu filayna oo waajibku ah in shirarka noocaan culamaauddiinka salaadiinta waxdhaqadka aqoon-yahan axsaabka waa dee dadku talo isugu yimaado marka arrimaha culculus intaa lagi jiraan in talooyin la isugu yimaado oo dalku dowlad buu leeyahay oo madaxweynuu leeyahay inuu isaga ku dhawaaqo oo ummadda isu keeno oo inta golayaasha isugu kaala axsaabta iyo golayaasha iyo culamaaduki dadka uu u waramo oo xaqiiqa talo uga waramo oo ciddii waxleeyasho uga waramo oo ciddii been loo sheegtay uga waramo oo ciddii madaxafuufisay kuwaasi been bay ii sheegano way iga baxeen inoo sheego codkan aad maqlaysaan waa axmed maxamed siilaanyo gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee xilligaas mucaaradka ahaa iminkase ah madaxweynaha somalilan oo saluugsanaa sida ay u socoto siyaasadda somalilan isla qodobkaas iyo qodobo kale oo doorashooyinku ka mid yihiin ayaa toddoba sano kadib xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ay doonayaan in dood qaran laga yeesho hase ahaatee madaxweyne siilaanyo iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa xilliyadan ugu dambeeyeyba isku maandhaafsanaa cidda awoodda u leh qabashada dood qaran gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa sharaxaad ka bixinaya duruufaha xilligan keenaya in dood la qabto ilaa intii aanu gooni isku taagnay kii weli inta la isku yimi lama odhan go-aankii magaransaayee kii haddana distoorkii la sameeyey kii intaasaynu soconay maxaa inaga xun maxayna hortaagan ixtiraafkeenii baarlamaankeenii waxay o dhan wuxuu ahaa wax degdeg lagu sameeyo markaa laga baxayay shirbeeleed marka si qodobada murugda ku jiro ee bislaanin loo laysku dultaago ayaa horta fikradu ahayd dee warxumutashiil bida baa jiray dadka dowladdu si xun baa lagu sheegay marka ilaahay mahadda weeye waxaan jecelna haddana inay wax waara oo magaranasaya oad aragto distoorka maraykanka laba boqol sano horteed baa la sameeyey waxaanaguna aanu caruurteedii naga dhaxlaan oon muran gelin oo qofba siduu doona u micnaysan inay ka soo baxaan qodobadaasaan jecelahay dib lagu noqdo guurtida waxay qaban jirtay yaa guurta noqonaya sidee bay u noqonayaan xagay ka soo gelayaan shaqadoodu maxay tahay baarlamaanka qodob kursi markaas baa lagu gelaya haddaalayo heshiisku ahaa in aanu ka doodno inaysan yeelana baarlamaanka wakiiladu qiimuhu ku imanayaa kootaha dumarka iyo dadka laga tira badan yahay dastoorka lagu caddeeyaa allaama saxsan natural resourcekee sidee baan usoo exported garaysana yani wax badan badan badan oo aan dan xusbina ahayn cidna lagu xumaynayn oo aan arkay inay tahay waxaan wax loo baahan yahay ayaa horta fikradda keentay waxaana ilaahay u mahadnaqayaa nimanka siyaasiyiintii hore ahaa mahaantii magaranaysaa ee siyaasiyiintii hore jabadda ahaa madasha la baxay ayaa gacan weyn arrintan ka geysiisay markii dambena waa kii wada nogala qaatay imankana waxaa nala qaatay xusbiga magaranaysa alxamdulilah rabb caalamiin halkaa waxaa ku dhintay dacaadihii lalahaa faysal shirbeeled buu wadaa faysal wax kale u jeeda wixii dhan naga baxeen waxaan hubaa waxyaalahan dheernahay soomaalida kale waxaa weeye inagu iska buubuulato at the end of the day markaan isku nimaadno wax wanaagsan baan soo saarna oo dadkeennana u waara ka hor intii aan xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan aanay majaraha u qaban inay hormuud u noqdaan daadihinta doodan qaran waxaa uga horreeyey siyaasiyiin magac ku leh somalilan oo hindisay qabashada shirweyne qaran siyaasiyiintaas oo la magac baxay golo siyaasadeed oo lagu magacaabo madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka hase ahaatee culays badan oo dhinaca xukuumadda uga yimi ayay ku wareejiyeen xisbiyada mucaaradka ah haddaba kadib kulan afar maalmood u socday xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xisbiyada mucaaradka ah ayay ugu dambayn shalay isla qaateen in dooda qaran la qabto hase ahaatee gacan dhexe loo dhiibo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa sharaxaya heshiiska ay saddexda xisbi isla gaadheen shira socday dhowr cisho maanta waxaannu gaadhnay dhowr qodob ka koowaad waxaannu ku heshiinay saddex xisbi haddii aanu nahay wixii dood qaran ah ee danta qaran ku jirto ee ummaddu ay u baahan tahay annagoo saddex xisbi qaran inaannu si wada jira u qabanno doodaa akaadimaduna ay noo ahaato cidda noo fududaynaysa ama hogaaminaysa meeshoodaannu ku qabanno si ay u noqoto dhexdhexaad doodaa ka dhexa taa waa ku heshiin waxaannu ku heshiinnay qodobbada aannu doonayno inaannu ka doodno oo ah guud ahaanna laba qodob oo mid waliba iskii u fasirmaayo qodobka koowaad waxa weye haddaanu xisbada qaranka nahay inaannu ka heshiinno oo aannu meel wax go'aamo cadad ka gaadhno sidee doorashadiinkii soo socday sanadka dambe shan iyo tobanka madaxweynaha ta madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo guurtooda ku xigto iyana aynaan iyana weli sharcigeedu dhiman yahay inaannu ka soo saarno xal aannu ku midaysannahay oo lagu wada qanacsanay saddex xisba oo ah in doorashada wakhtigeedii idam ilaahay aynu ku qabanno wixii ay u baahan tahay hawla'aana aynu sii dhammayno hawlaha hor yaallo way fara badan yihiin laakiin guud ahaan saasaannu qaadannay qodobqodobna u gelina hawlahaasoo dhan ilaahay idamkiina si wada jiraanu soo saari doono qodobka labaad aynu ka doodi doonaa waxa weeyaanu isla garannay inaynu ka hadalno ictiraaf raadintii iyo caalamka adduunka somalilan wixii kaga maqan inay ka wada doonato muddo labaatan sannadooda oo dalkana adduunkana wax badan u taray isaguna wax badan ka qabsaday geeskan afrika oo keligii in badan dadaalay caalamkana uu wax badan oo caalamiina u taray nabadgelyadu ka mid tahay waxaannu soo aragnay inay adduunka wax badan badan badan aanu ka tabanayno inaynu wada jir arrintaana u eegno oonu ictiraafkeenna iyo xuquuqda caalamiga inaga maqan wada doonanno waxaynana arrintaa ka midayno inagoo qaran ah oo isku mid ah taana waanu ku heshiino wargeli doonnaa waxaannu ku heshiinno oo dhan ayaana ku jirta inaannu horta isku horayno qolada axsaabtu oon waxaa guusha dhammayno kabacdina dood qaran oo aqoon-yahan iyo waaya arag iyo qof waloo waxayaaba arrintaasi wixii ka tari kara uu ka taro annaguna marka hore aan goolxaarka u dhammayn xisbi haddaan nahay cabdiraxmaan aw cali faarax waa madaxa guddida maamusha akademiyadda nabadda ee somalilan wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay martigeliyaan dood qaran oo xisbiyada iyo aqoon-yahano kala duwani ka qayb galaan
wax kalanu mahadnaqaynaa kalsoonida ayna siiyeen annaka intooduba wax kalanu mahadnaqaynaa in alla intii ka qayb qaadatay isu soo dhoweynta xisbiyadan qaranka waad ogeydeenoo walaaho baa dadka ku jiray talow maxaa dhici doona talow maxaa la yeeli doonaa waxaana dib ugu noqotay somalilan tii ay ku caalamaashay ahaa in laysku yimaado la wada tashado laysku tanaasulo ee aynu hiddaha iyo dhaqankaba u lahayn iyay dib ugu noqotay waxaan filaya hadduu ilaahay yidhaah waxaa hadhay carqalada badan muxuu ahaa geedisocod dheer baynu muxuuahaa u diyaargarownay oo doorashooyin badani soo socdaan ilahay waxaan ka rajaynayaa wax wada qabsigaa inoo bilaabmay iminka isfahamkaasi inuu sii waaro doodan qaran ayay ku wareegsan yihiin arrimo badan oo xasaasiya oo ay ka mid yihiin qaabka loo xulayo golaha guurtida habka loo gelayo doorashada golaha wakiilada waxaa laga yeelayo kooto loo xidho haweenka dibu eegis lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan iyo weliba hadalhayn la xidhiidha haddii kooto haweenka loo xidho in la furo dastuurka oo wax kabedel lagu sameeyo qodobadan iyo kuwo kale ayaa ka mid ah arrimaha la hadalhayo in doodan qaran lagu falanqeeyo waana qodobo badankoodu xasaasiya oo ay adag tahay in dhinac la isugu raaco gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaan kala sheekaystay xisbi ahaan arrimaha ay doonayaan in dood qaran laga yeesho xisbi ahaan annaga mudnaanta koowaad waxaa noo leh doorashada iyo qabyatirka waxyaabaha doorashada ku xidhan hadeer qodobood badanoo dalka qabya abaa jira dastuurkii ha ahaato aad dee waqti dheer soo jiray doorashooyinkaoo kale ha ahaato qodobadaasoo kale ma yihiin kuwo ku jira ajendaha
doorashada waxaa soo hoosgelaya wax kastoo doorashada la xidhiidha hadday tahay diiwaangelinta codbixiyayaasha hadday tahay doorashada baarlamaanka hadday tahay doorashada madaxweynaha hadday tahay doorashada guurtida eh, iyo waxyaabihii kale kootaha dumarka wax kastoo doorashada ku tacalluqa hadday tahay xeerarka qabyada ee ka dhiman eh, doorashada waxaasoo dhan waxay noqon doonaan waxaa soo hoosgelaya doorashada n dastuurka oo kale gudoomiyaha xisbiga ucid oo kale maanta wuu soo hadal qaaday markii uu shirka jaraa'id hayo yidhi dee qabyo badan baa ku jirto waxyaabaha ay mudan tahay in laysla eego qodobada qaar iyadoon lagu sii fogaanayn ayay ka mid tahay marka n aragtidaasi meesha ma taalla Eh, waxay la tahay wax kastoo aan carqalad inagu noqonayno doorashada inoo fududaynaya Eh, wax waa la iska weydiin karaa constitutionka Eh, haddii ay tahay sabab aan doorashadu de loo qabsoomayn ama ay saamayso gaar ahaan waxaan filayaa arrintaa eh, kootaha waa arrin laga yaabo dadka qaar inay dee ama eh, la iska weydiin karo constitutionka wuxuu ka qabaa somalilan siyaasaddeeda arrimaha dibadda markaad eegtid dee sano ayaa markii ugu horreysay dee si wada jira een, xis- saddexdii xisbi ee xisbiga talada hayay iyo labadii xisbi mucaaradba ay isugu yimaadeen bal horta ay isla qaateen inay dood qaran sameeyaan siyaasadda arrimaha dibadda mas leedahay wax badan in dib loo eego ama reform ama istaraatijiyad cusub la dhigto oo somalilan aqoonsi ku heli karto ay- ay- ayay tahay xilligan waxay la tahay haddaan maskaxda isu geyno eh, waxaynu isweydiin karnaa labaatan sano inaynu dadaalaynay xukuumad ahaan iyo shacab iyo axsaabba Eh, caalamku inama ictiraafin maxaa nayloo ictiraafi waayey maxa- ma qab- innaga xaggeennu ka jirtaa qabyadu ma mujtamaca dawliga ah waxyaaba inagu diidan yahay baa jira marka waxay la tahay waxyaabo badan ayaa la isweydiin karaa waxaa looga jeedaa uun inaynu eh, dee hadafkeenna ah ictiraafka maxaa hortaagan in la isweydiiyo oo fikirro maskaxuhu ay soo maaxdaan baa loo baahan yahay garanay xisbiga een, kulmiyo de maanta wada la qaatay een, madaxweynahana waad kulanteen ma isla qaateen madaxweynaha doodan qaran in cid dhexe loo dhiibo Eh, run ahaantii waxaan isla qaadanay eh, dee in cid dhexdhexaad ah eh, maadaama dadku dee mucaarid iyo muxaafid u badan yahay wixiina wax qaran ay noqdaan eh, shi- eh, dee dood wanaagsan inoo qabsoonto oo xitaa mujtamaca dawliga ah iyo dowladahana saaxiibkana ay ka soo qaybgeli karaan in cid kale dhexdhexaad ay fasilitate garayso Een, sharciyadda dood badan baa jirto ah adiga gudoomiya golaha wakiila taatay een, sh- dood badan baa jirto ah xisbiyadu awood sharci uma laha inay dood qaran qabtaan xisbiyada iyagu isku jira ee waxa dowladunba ama xukuumadda ayaa u leh gaar ahaan madaxweynaha keliya ama cida u igmado ayaa dood qaran qaban kartaa dooddaas ad u arkaa Eh, waxay la tahay arrintaas dee murankeedii hadda ugu dhammaaday axsaabta horena dood way usoo qabatay waanay qaban karaan eh, marka laisla dhinacyo badan laga eego laakiin sidan baa loo arkay inay danta ku jirto maanta laakiin waxaad aaminsan tahay in- inaan jirin qodob ama sharci ama xeer tilmaamaya inaan doodda aan xisbiyadeena qabtaan xuduudii aan jirin saasaan ila tahay aniga sidoo kalena injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga uciid ayaan isna wax ka weydiiyey arrimaha uu doonayo in doodda laga yeesho brobnaka dalkayga ka taagna waa distoorka distoorka markii uu sameeyey ilaah naxariista cigaal ilaah naxariistee waa lala dagaalamay waxaa loo arkiyey inuu samaysanayo isagoo distoor u gaara waxaa laga soo horjeeday doorashooyinku ku dhawaaqaya murtibaartiga laga soo shirbiileed baa la doonayey marka waa la soo taagay marka wuxuu ku sameeyey quwad iyo geesinimo ilaha daayey oo uu ku keenay marka waa la isdul taagayaa qodobada aan doonay inaan is- een, aan isdul taagnana waan sallad gareenna maaha inaanu iska furnaato qodobadan aragno in loo baahan yahay oo uu dalku u baahanya inuu qodobada wax ku kabo amba bedelo amba qaar ku dalo ayaa laisdultaagaya annagoo ku midaysan intaan shirka la tegin ayaan doonay inaanu brainstorm sii samaynaa saddexda xusbi oo annagoo waxaa consensus haysana aanu shirka geynaa madasha laga soo ama kaa dhito resolutionska lagu daraa marka mar kalena waan sheegayaa ee cidna lagu xumayn maayo madasha insha allahu tacaala xusbina ku dooni maayo faa'iido waa faa'iido ummadeed faa'iido qaran annagu waxaan jecelnay intaan noolahay inaanu dadkay uga tagno waxay ku waaraan oo foundation adagaa system uga tagaan doonina insha allahu tacaala oon muran gelin oo qofba siduu doon u samaysan marka waxaan jecelahay inaanu adres galayno wax allaale waxaanu arkayna marka leyna maxaa taagan grievanceska taagan in la adres galayo si looga bixi lahaana aan jirka soo saarno
qodobka aad ku soo celceliso waxaa ka mid ah een, saami qaybsiga beelaha gaar ahaan darafyada een, oo wax badan iyagu xilligan tirsanaya marka somalilan laga hadlayo iyaga qayb ma ka tahay waxyaabaa laga hadlaya waxaan ku leeyahay is- insha allahu tacaala waxaan jecelahay ciddii meel xoqonaysa hala halka xoqonayso inay sheegato oo furnaado si wanaagsan loo halko innaguna waxaynu isu naqaanaa oo inoo caada ah inaynu isku garawno garawsho wixii loo garto garawsho ma kala garto way hagaagistay marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaanu ciddii kasta la dhegaysan doono ee wax tabanaysa marka loo soo noqdo een, s- ee, siyaasadda arrimaha dibadda oo kale een, somalilan wadahadallay kula jirta soomaaliya adigu guddida hore aad ka mid ahayd ee bilowday wadahadallada oo dee laba jir baad ka qayb gashay saddex jir baan filaya Een, talooyinka qayb baa jiraysa dadka qaarkood baa qaba in dowladda soomaaliyeed lala heshiiyo oo nidaam federaal la qaato qaybtoodna dadku waxay aaminsan tahay in dee somalilan ay sideen u madax bannaanaato haba la kala badnaado tirada haddii aragtiyahaas ay yimaadaan wax ma layska weydiin karaa horta cidda federal qabtaa waa in waa inta xamar tagtay Eh, nin aniga halka noo hooyo jooga leh magaranaysaa federal baan rabaa Eh, horta ma jirto Eh, qofkuna arrintuna waxa weeye waxyaalaha la isdultaagi doono siyaasadda arrimaha dibadda wadahadala somalilan iyo soomaaliya waa qodobad u baahan in loo sameeyo istiraatiijiyad oo kuwan ku dhawaaqi jiray lahaa cid waxba la- lama sii diyaargareeyo si aan u helin ictiraafna international waxaan samaynaa roadmap baan samaynaa waxaan soo jeedinaya weliba anu haddaan fays calawadahay haddaan xusbahan nahay inaan fully engage noqonno arrimaha soomaaliya oo arrimaha soomaaliya aanu ka dhigin saan imika u dhaqanno waxayna saamayn ya oo intaan albaabka soo xidhanno iyo daaqalaha noodno in layna ictiraafay waxaan jecelahay inaan iyaga gacan ka geysano sidai u hagaagi lahaayeen siday dowlad u yeelan lahaayeen siday nabadged u samayn lahaayeen sidii loo kala bixi lahaana aan waddadii lagu kala bixi lahaa aan dhigno marka waa inaan wadadii aan ku helina ictiraaf adduunka ka heli lahayn oon soomaalina ku ku qancin lahayn waa in wadadii samaynaa waynu garanay akademiyadda inay facilitate garaynayso ma waxa maamuli doona saddexdeena xisbi ma waxa maamuli doonta akademiyadda mise waxa maamuli doona guddi dhexe oo layska dhex dooran doono mise guddida hore qabanqaabada annagu hadda waxaan ku heshiinay een, een, madashii ee magaranaysa ee in la sameeyo doodii waxaanu ku heshiinay ajendayaashii waxa fasilitgargaranaya organis garanaya waxa weeye akademiyadda xukuumadda roolkeedu muxuu noqonaya xukuumadda xu- waxaa ku jira een, xusbi xaakimki ayaa ku jira oo iskaa ka wakiila Eh, marka waxaan filaya yaana ka maqnayn baan filaya waxaana go'aansanaa dee madaxweyne way ula tagaan Eh, marka waxaan jecelahay halka buuqi ku dhammaado aanu madaxayana hoos ka qaadno kor odogta waxa soomaaliya ka socda waxaa ka socda waa aragtay in dad is- dagaal soke iyo dhulboob ka bilaabmeen inaan taa gacan ka geysano si aan taas u dhicin madaxweynaha la doortay ee soomaaliyana oo hamadiisii ahayd state baan dhisay way kulmaysaa anugu waxaan u qoray anna waxaan u sameeyey u diray message baan u diray waxaan ku yidhi arrimahan ka socdaa waxay undermine garaynayaan fishinkii aad leeyahay lix bilar baan leeyahay iyo international effortkii adduunkii inoo soo- idiin soo gurmaday way undermine marka arrimahaas waxaan leeyahay in wax laga qabtaa weeyo aan leeyahay madaxweynaha maanta in maanta eh, la yidhaha qo- reer kastoo la kaalo la kaalo laba gobol iyo badha waa fikrad xun dowladaha waxaa sameeya federal systemka waxaa sameeya dowladaha sameeya qabaa'il ma sameeyaan taas waxaa leeyahay lagu noqdo oo yaan qabaa'ilka la odhan laba gol laba gole iyo bar haddaad la timaadid state baad noqonaysaa qabiil ku dhisan faa'iido soomaali uma leh kuwaasi waa qaar ka mid a aragtiyaha xisbiyada mucaaradka ah sidoo kalena garyaqaanka guud ee dalka ibraahim iidle saleebaan ayaa isagu qaba aragti taas ka duwan wuxuu leeyahay xaq uma laha xisbiyada qaranku haba ka mid ahaado xisbiga talada hayaaye inay dood qaran qaban karaan dood qaran horta intayna ka jawaaban yaa qaban karaa waxaa weeye qaran yaa matili kara oo qaranka yaa matili karo aasaas ahaan sharci ahaan een, shuruuc dalku talayay awood u siisay qaranka inay matisho Ee, markaynu eegno dastuurka ee, qodobkiisa koobaad faqradiisa koob- ee, labaad wuxuu tilmaamayaa awoodda iyo inuu leeyahay qarannimada inuu shacabka uu leeyahay ayuu taas ku tilmaamayaa oo qarannimada waxay ka bilaabataa maxay shacabka ka timaadaa wuxuu kaloo qeexayaa qodobka todobisanaad faqradiisa labaad wuxuu ku tilmaamaya in qarabku ka kooban yahay saddex waxood oo aasaasiya oo ah mahay waaxda xeerdejinta waaxda fulinta waaxda garsoorka ayuu qaranku ka kooban yahay saddexda waaxood oo laysu geeyey oo ah maxay qaranka matiraysa waxaa aftaan u ah oo ka wakiila oo matelaya madaxweynaha waxay saasi ku xusan tahay qodobka sagaashanaad ee dastuurka inta ugu horeysa kelmadaha ugu horeeya ayaa wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa madaxa qaranka iyo dowladda haddii la yihahdo madaxweynuhu waa madaxa qaranka iyo dowladda macneed waa maxay waa cidda keliya ee ku hadli karta afka qaranka marka awood waxaa qaban kara dood qaran waxaa qaban kara cidda qaranka mateli karta cidda qaranka mateli karta waa madaxweynaha laakiin dood badan kama taagno dee layskuma hayo in madaxweynuhu matelayo een, een, laakiin eh, haddee kale tusaale ahaan xisbigii talada hayay ee kulmiye oo dee dowladda ka tirsan oo xukuumaddii dee xisbigii soo dhisay ah ayaa xilligan dee xisbiyadii kale ee mucaaradka ah heshiis ay wada galeen ay leeyihiin dooda qaran aynu wada qabanno Een, taas miyaan ahayn dee isagu miyaanu matelayn dowladdii
qaran xisbiga kulmiye iyo xukuumadda farqiba udhexeeya wuxuu farqiga ugu dhexeeya xukuumadda oo sida uu madaxweynuhu si gaar uga siiy u hogaaminayo waxay ka kooban tahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golaha xukuumadda ama xubnaha golaha wasiirada ayay ka kooban tahay ama ha noqdeen wasiiradii wasiir ku-xigeenadii wasiir dowlayaashii ha noqdeen marka xukuumaddu waa waaxda fulinta weeyaan waa waaxda fulinta laakiin xisbiguu ka baxsan yahay wax- waxa weeyaan waa waa weel siyaasadeed oo aan matelin xukuumadda oo aan matelin dowladda midna ma matelo laakiin wuxuu matela fikir siyaasiya buu matelaa oo dad ay qabaan ama ha ku jiraan xukuumadda ama yaani ku jirin marka farqi baa u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiga iskumana khaldami karaan dad badan oo xukuumadda ku jira baan xisbiga ku jirin xisbi dad badan oo xisbiga ku jiraan xukuumadda kuma jiraan marka xisbigu ma matelo mana cabiro ra'yiga xukuumadda laakiin ra'yiga xukuumadda iyo ra'yiga dowladda iyo ra'yiga qaranka waxa matela xukum- eh, madaxweynaha matela waxa matela eh, cidda uu ii igmad- u igmaday xubnaha golaha wasiiradu way mateli karaan way soo way soo jeedin karaan laakiin xisbigu ma mateli karo xukuumadda laakiin haddaan ku weydiiyo dabcan een, eh, dhinaca kale haddaan u dhigo een, xisbiyadii dalka ugu awooda badnaa gaar ahaan dee cabdiraxmaan ciroo kale waa gudoomiyihii golaha wakiilada shuruucdii dalka dee wax badan buu u yaqaanaa een, isla markaana waa gudoomiyihii xisbiga wadani faysal cali waraabe eh, aqoon badan buu u leeyahay shuruucda een, muuse biixi marka dhammaantoodma waxaad leedahay een, waxbay yar il duufayaan markaad dhinac kale ka eegtid oo dee dhinacii sharcigaan aad u akhriyin markay dood qaran haddee mar hadday heshiiyeen oo xuk- madaxweynahana dee cirona ways arkeen cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha golaha wakiilada waana ixtiraamaya bikul ixtiraam madaxda xisbiyada qaranka iyo madaxda kaleba dhammaantood ixtiraamaya ixtiraam bay ka mudan yihiin Eh, laakiin waxaan ka hadlaya anigu sharci baan ka hadlaya waxa sharcigu yidhi waxa weeye sharcigu laguma waxa le sharciga laguma garto qofka laakiin sharcigu waa waxa qoran ee dadka u dhexeeya qofna kuma justifikaran karo kuma ugama dhigi karo eh, mubaraad iyo waxyaalaha maaragtay aasaas ugama dhigi karo shakhsiyada logama dhigi karo laakiin waxaa looga dhigi karaa wixii qoran hadduu jiro ama waana jiro baan leeyahay mana jiro xeer awood u siinaya xisbi ama mid mucaarad ha noqdo ama mid muxaafid ha noqdo ama mucaaradii muxaafid istigi ha noqdo in ay yidhaahdaan annaga ayaan hogaaminayna oo dood qaran qabanayna xeer awood u siinaya ma jirto hadduu jirana wuxuu ka imaan ka hor imanaya eh, xeerarka dastuurka iyo xeerarka ka imanaya maadaama ka hor yimid dastuurka iyo xeerarkana wayna waxba waxba kama jiraan waxa weeye xaqiiqadu waxay tahay marka sharci laga hadlayo ka hadli maayo anigu siyaasad ka hadli maayo siyaasadda maxaa wanaagsan iyo maxay ku habboon tahay maxaa ku quman laakiin sharci baa waxay maxaa inoo qoran weeyaan oo inoo yaalla oo aan la dhaafi karin qof walibay ku tahay inuu ixtiraamo inuu hogaansamo inaanu ka weecan inaanu ka hor iman inuu dood qaran marka laga hadlayo ma jiraan meelo hore oo tusaale ahaan een, aynu eegi karro oo een, ay ka dhaceen oo laga soo miin qaadan kara ama ciddii doonta ha qabatay haa walaalo way jirtaa Een, dood qaran kii waxay ka dhacday een, Ethiopia tan inta inoo jirto inoo dhow xukuumadda hogaaminaysay oo markaa gacanta ku haysay dood qaran waxay ka dhacday kii dalka koonfur afrika xukuumaddii iyo hogaankii iyo madaxweynihii markaa hogaaminayay baa meesh baa ayaa gacanta ku hayay hogaaminayay dood qaran waxay ka dhacday muddadii u dhexaysay ilaa kii laba iyo toban dal oo afrikaana oo ah dalalka la yidhaahdo waxay ku hadlaan afka faransiiska dhammaantood mid walba maxay ahaayeen waxay hogaaminaysay xukuumaddaa hogaaminaysay xukuumaddaa soo bandhigtay xukuumaddaa cusubtay ee xisbiyada siyaasiga xukuumadda casumtay ururada bulshada xukuumadda casumtay qaybaha kala duwan ee bulshada inkasta oo xisbiga talada hayaa goobta heshiiskan uu joogay haddana xukuumadda ayaan weli ka hadal inay heshiiskan sida uu yahay ku taageersan tahay iyo in kale hase ahaatee akademiyadda nabadda iyo horumarka ee somalilan ayaa iyadu xilligan bilowday qorshaha qabanqaabada doodan qaran waxayna ballan qaadeen inay bixinayaan xataa kharashka doodan ku baxaya sida uu v o e u sheegay gariiqaan maxamed faarax xirsi gudoomiyaha fulinta ee akademiyadda hadda runtii academiga nabadda iyo horumarka doorkiisu waxa weeye waa inuu facilitate garayo macnihii inuu inuu fudaydiyo arrintii inuu madal dhexdhexaada noqdo inuu iskugu keeno in lagaga wada hadlo in wax lagu midaysan yahay oo go-aan lagu gaadhay oo isku waafaqsan yihiin ee magaranaysa lasoo saaro marka hadda qabanqaabada shirka iyo kasoo qaybgalayaasha iyo waxaasoo dhan waxaa sameynaya waxaa sameynaya oo magaranaysa iyo kharash ahaanba bixinaya academiga nabadda iyo horumarka ajendaha oo reeri oo maanta runtii laga go-aan gaadhay oo saddexda xisbi ajendaha meesha lagaga hadlayo ay ka go-aan gaadheen oo mawduuca lagaga hadlaya ay ka go-aan gaadheen qaabka loo dhigayo iyo qaabka looga hadlayana ay ka go-aan gaadheen runtii taasi waxay waxay mid xisbiyada u taalay laakiinse anagu negotiationkii iyo isku kala dabqaadistii iyo isku soo dhoweyntii iyo consensus abuuristii aanu ka wada shaqaynaynay marka roolka akaademiyadu wuxuu noqonayaa uun inuu arrintii isagu runtii isagoo oo dee ciddii ay khusaysay oo ah saddexdii xisbi qaran magaranaysaa u hagaya laakiinse inuu doorkaa muhiimkaa qabto qabanqaabadiisii iyo qorshihiisi iyo wixiisina uu sameeyo saddexdii xisbi qaranna ay hareeraha ka taagnaadaan oo iyaguna ay magaranaysaa marka doorka ugu muhiimsan u qaadanaya waa kaasu noqonaya waayo ajandahoo kale waa qodobka ugu muhiimsan inta badan ajandaha la keenayo kulanka amaba dooda la keenayo ajandahaasoo kale haddaad faahfaahiso qaab noociya laysula waafaqay si ajandu muxuu noqon karaya goobta iyadaa la keenaya hadda runtii ajanduhu waa lalasa waafaqay oo waxay ahayd waxyaabihii ka soo baxay kulankii maanta qabsoomay xarunta akaademida ka dhacay saddexda xisbi ay isku waafaqeen waxay isku waafaqeen ajandaha laba qodobo waaweyn ayay aad ayay isku waafaqeen qodoba qodobka ugu horreey waa doorashooyinkii arrimihii la xidhiidhay oo dhan waxaynu ka hadlaynaa doorashooyinka arrimaha la xidhiidha waxaa ka mid a arrinta voter registrationka ee socota iminka waxaa ka mid a arrinta islaamiga kuraas qaybista ayaa ka mid a waxaa ka mid a arrinta isisaaraysta doorashada oo combined election labadii doorasho tii wakiiladii tii ma garanaysaa madaxtooyada 2015k miyaa la saaraya marka taasi waxa weeyaan waa arrinta doorashada khusaysaayo waa arrin muhiima qodobka labaad ee laisla gartayna waxaa ka mid ahayd arrimaha magaranaysaa arrimaha dibadda iyo magaranaysa xiriir ka dhexeeya somaliland iyo bulshada caalamka si loo kobcin lahaa wada hadallada somaliland iyo soomaaliya si magaranaysaa arrintaa loo loo magaranaysa istaraatiijiyad midaysan looga yeelan lahaa iyo weliba sidii magaranaysaa aragti wanaagsan oo muhiim maadaama danta qaranka ay ka sameeyeen saddexda xisbi oo arrinta arrimaha dibadda ay aada uga wada siman yihiin oo aanay ahayn wax xisbi gaari uu magaranaysaay uu runtii si gaara u arko marka labada arrimood muhiimka ah ayaa runtii ajadaha lagaga hadlaya kadib waxaa socon doona arrimaha xasaasiga ee muhiimka ah arrimahaas waxaa hadda meel isla sii dhigi doona xisbiyada isla sii dhigi doona kadib iyagoo consensuskii wixii ka lala sameeyey ayaa markaadna shirkii ballaadhnaa oo dadkii magaranaysaay bulshadii kala qaybihii kala duwan bulshaduna ay kasoo qaybgeli doonaan la qabanaya arrimihii lagu lafaguraya la isla garanaya halkaa magaranaysa resolutions waaweyn oo magaranaysa aad u muhiim ay kasoo baxayaano la isku wada waafaqsayo saddexda xisbiba ay magaranaysa isku waafaqsan yihiin waxa ugu muhiimsan haddii aan tusaal kale kaasi weydiiyo ajandahoo kale amaba dabcan saynu ka warqabno marka kulamada noocan oo kale la qabanayo ama dood la qabanayo formatka amaba hanaanka loo dhigo inta badan kama socodho haddii taas su-aal kale aan kaa weydiiyo ma bebarism baa la jeedinayaa oo khubaradii kala duwanaa iyo weliba axsaabtii iyo weliba qeybihii kala duwanaaba dee bebaris ka jeedin doono goobta ma dood caadiya oo ajandaa inta qodobo la keeno su-aasheedii iyo doodeedii wixeedii la gelaya faaladeediiba door noociya la
hadda runtii taasi waa mid loo daayay akademiguna soo sameeyo waa mid markaa anagu doona maadaama maanta laysla waafaqay ajandihii iyo tobigiisi laga hadlayay qaabka loo istarajar garanayo qaabka dooda u soconayso qaabka loo hadlayo in beveris la keenayay waa waxyaabihii loo igmaday akademiguna samayso marka waa shaqo noo taala iminka noqonaysaa wixii berigii ka bilaabma annagu aanu gelayno oo aanu kadibna brobosalkii anugu xisbiyada u keeni doono iyaguna markaa ay arwaahahooda iyo waxoodii ay ku darsan doonaan marka taasi waa hawlshii maanta noo bilaabantay runtii ay taasi tahay marka
waa markii ugu horraysay ee somalilan ay xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga talada hayaa isku raacaan dood qaran oo wax layska weydiinayo arrimo taabanaya masiirka dalka gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo doorashooyinka waxaana dad badani xilligan isha ku hayaan wejiga xige ee looga gudbi doono doodan qaran iyo weliba sida ay isula jaan qaadayaan xukuumadda iyo xisbiyadan heshiiska gaadhay